وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله baabkan waxa weeyaan baabu man xamala calayna الsilaaxa falaysa mina qaala الإimaamu muslim raximah اllah وxadaثanii زuhayr bnu xarbin وmuxamed bnu muhanى qaala xadaثanaa yaxya wa huwa اlqaطaan yaxya bnu saciid alqaطaan weye qaal وxadaثanaa abubakr bn abi shayba قال xadaثna أbu أsاmة وxmاad بن أsاmة وبن نmayr kulhm waayo kulhm yaxya iyo abu أsاmة بن نmayr عn cubayd اللaahi عn naafic عn بni cmر عn النabiي slى الlaه عlيه وsلم qال مسلم وxadaثna yaحyى بن yaحyى التmيmي lama maqlahayo qال الإmاaم مسلم رحimه الله وxadaثna yaحyى بن yaحyى sليm qال الإmاaم مسلم رحimه الله وxadaثna yaحyى بن yaحyى والlفظ lh qال قرأت عlى mالك عن ناaفع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم qال man xmلa عalayna الsilaaxa ninkii noo qaata hubka falaysa mina naga mid ma ah dadka muslimiinta ah ninkii hubka u qaata oo waxyeelo ku gaarsiiya maalkooda ama nafsadooda laysa minhum muslimiinta ka mid ma ah qala muslim wxadaثna abu bakr bn abi shaybata wbnu numayri qaala xadaثna muscab wahuwa bnu lmiqdaami qaal muscab bn اlmiqdaam abu cabdillaahi alkuufi min ataasica qaala xadaثna cikrimaة bnu camaar waan soo marna cikrimaة bnu camaar alyamaami can iyaas bni salamata waa ibnu saxaabi salama ibn اlakwac yaa aabihiis ah can iyaas bni salamata min athaaliثa can abiihi waa salamata bn اlakwac can الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam qaal man salla calayna sayfa ninkii sayfta noo soo baxsada falaysa mina naga mid ma qala muslim wxadaثna abu bakr bn abi shaybata wcabdullaahi bn baraadin اlأshcariy abu quraybin qaluu xadaثna abu usamata can burayd wa burayd bn abi burdata can abi burdata can abi musa can الnabiyi slى اllahu عalayh waslm qaal man xamla calayna الsilaaxa falaysa mina shaykhu islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay dembi kasta oo saaxiibkiisa loogu goodiyo inuusan jannada gelaynin ama uusan raa'ixadeeda urinaynin ama la yidhaahdo qofkii sameeyaa naga mid ma aha waa kabaa'irtu ka mid min kabaa'ir dunuub calaamada lagu gartana weeyaan min kabaa'ir dunuub marka dadka muslimiinta ninkii hub u soo qaataa wuxuu ku jiraa min kabaa'ir dunuub si doonto asagoo wax u ta'wiilsado bاb mن غشhna falaysa mina qala الإmam mسلم xadaثna qتaybaة بن سacيid qala xadaثna yعquب whuwa بن cabdالرaحman الqاariy waan soo marnay qaala msلm وxadaثna أbوالأxوص محamed بن xayaan wa min الcاaشhiرة qala xadaثna بن أbي xاaزم wa cabdالعaزيز بن أbي xاaزم سلمة بن دينار ومن الثامنة كلاهما كلاهما يقول لها بنيسا يعقوب إيا ابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا انت أصوح كلمة هاي حديث عبد الله بن عمر يا أبي موسى ومن غشنا فليس منا زيادة أبو هريرة اسكاله ننكي نخيامية ندكرا نقمد ما marka qishiga ama khiyaamada ku saabsan mucaamalaadka bayca iyo shiraha iyo nikaaxa iyo wixii la mida qofkii dadka muslimiinta marka dhagraa ka mid maaha iyaga isagana kabaa'iruu ku jiraa marka dadka wax kala iibsanaya waa inay aada isaga hubiyaan waxa ay kala iibsanayaan inay og yihiin sida uu yahay oo aan qofna qof wax lagu khiyaamayn uusan ka warqabaynin قال وحدثنا يحيى بن أيوب عن المقابري وين وصامرنا وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام وهو صامري ميل عنا لغو أروريي فأدخل يده فيها gacantiisa ayuu geliyey subradii yacni cunnadii meesha lagu arooriyey fa naalat asaabicuhu balaalan waxay gacantiisii ama farihiisii ay gaadheen qoyaan fa qaala maa haada ninkii maalka iska lahaa ama raashinka iska lahay wuxuu ku yidhi waa maxay waxaan yaa saaxiba acaami ninka cunnada iska lahow qaala asaabathu samaa yaa rasuul allah waxa uu yidhi rasuulkii ilaahayow roob baa ku da-ay buu yidhi qaala afalaa jacaltahu fowqa acaam raashinkan marka qaybtan qoyday maxaad cunnada u koor saari weyday dadku ha arkeen calaa basiir ha ku iibsadeen hadday kaa iibsanayaan ka yarahu nnaas say dadku u arkaan man qashaa ninkii wax khiyaameeya falaysa minii marka wax qishi ah ama khiyaano ah looma ogola buyuucda iyo shiraha iyo mucaamalaadka dhammaantood wax qarsoon waa inayna jirinin ee qofkii isagoo ciidaysan ama qoyan iibsanaya khiyaar buu leeyahay laakiin waa inaan waxna lagu khaldinin oo uu khiyaarkiisa ku qaato wuxuu qaadanayo باب كحجة وكراهية النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية قال يعني مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال مسلم وحدثنا ابن نمير قال حدثني حدثنا أبي جميعا جميعا إليه أبو معاوية ومد وكيع نوى لبو ابن نمير نوى سدة عن الأعمش و سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة الهمداني من الثالثة عن مسروق ومسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة الهمداني من الثانية عن عبد الله يعني بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا نجمد معها من ضرب الخدود نكي رفورة قراعة aw shaqa aljuyuuba ama jaabyaalka jeexa jaabyaalka meesha qamiiska ama diraca haweenka madaxa laga geliyo weyaan marka halkaas ka jeexa yani ee jaabka wax lagu rito lama yidhaahdo jaab jaab waxaa la yidhaahdaa meesha qamiiska ama diraca haweenka laga geliyo madaxa aw dacaa bidacwa ahli ljaahiliya amase ku dhawaaqa dhawaaqii ahluuljaahiliya marka waa dhaqan ay carabtu taqiinay markay masaa'ibtu ku dhacdo in ay dhafoorada garaacaan ama ay jeexaan qamiiska ay xiran yihiin ay saas u kala jeexaan amase ay ku dhawaaqaan ahluljaahiliya say u dhawaaqi jireen markay masaa'ibtu ku dhacdo ay dhihi jireen waa halaakaa waa huburaa masiibadiiyey halaagiyey baladiiyey marka dadka ahlujaahiliyada ah sida ay uga cabiri jireen fazaca iyo jazaca qofkii sameeya naga mid maaha muslimiinta ka mid maaha waayo waxaan waa qadar ilaahay qofka muslimkaana qadarka ilaahay haddii uu dhaco waa inuu qadarkaas ku qaabilaa sabar caadaadkaas jaahiliya jaahiliga ah hadda waxaa dhaxlay raafidada maalintaan soo dhaafnay oo tobanka muxaram ayay waxay leeyihiin waxaan ka xunnahay dilkii xuseen ibnu cali la dilay markaas bay midiya intay qaataan ay caloosha iska gelin oo madaxa iska gelin oo wadnaha iska gelin oo dhiig uu ka falaq leeyahay oo leeyihiin xusaan dilkiisii saan uga xunnahay aan ku muujinanay li marka iyagiina waa isdhammeeyeen xusaanna maslaxo uga ma jirto amarkii ilaahayna waa khilaafeenoo rasuulkii ilaahay beri buu ka noqday marka caqli xumaday ka mid tahay raafidada hadda midi ay isgeliyaan maxay xusaan kusoo kordhinaysaa radia allaahu canhu hada xadiiu yaxya waama bnu numayrin waabuu bakrin faqaala washaqa wadaca bikayri alif ilan awel hore waxa uu ahaa aw shaqa aw daca laakiin riwaayada ibni numayr iyo abubakar waxay leedahay laysa mina man daraba alkhuduuda wa shaqa aljuyuuba wa dacaa bidacwa ahli ljaahiliya biduuni alif yani وxadaثna cثmaan bnu abi shaybata qaala xadaثna jariir qaala muslim وxadaثna isxaaq bnu ibrahim alxandali bnu rahuya وcaliy bnu khashram qaala waayo labadaasu hortana waa in wax ay ka jawaabaan qaala waayo ayib isxaaq isxaaq iyo cali weeyaan iyagaa noogu dambeeyey qaala akhbaranaa ciisa bnu yunusa abaranaa ciise bnu yunus jamiican jamiican ayay u laabanaya markaas jariir iyo ciisa ay u laabanaya jariir iyo ciisa multaqa sanadkii weeyaan jamiican can اlacmashi bihada اlisnaadi waqaala washaqa wadacaa qaala muslimu xadaثana alxakm ibnu muusa alxakm ibnu muusa bnu abi zuhayr abu saalix alqanطari من العاشرة قال حدثنا يحيى بن حمزة يحيى بن حمزة بن واقد أبو عبد الرحمن الحضرمي ومن الثامنة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الشامي من السابعة أن القاسم بن مخيمرة قاسم بن مخيمرة أبو عروة الهمداني من الثالثة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري أبو بردة هو ويلكي أبو موسى الأشعري قال سخل في مقعيسة بعض الناس وحلين عامر باليراه bacdi kalena xaari baa la yidhah bay leeyihi abu burdata waa min athaalitha min abi muusa qaala wajaca abu muusa abuu muusa alashcari oo aabihiisa ah xanuunsaday wajacan xanuun fagushiya calayhi waa la miir daboolay xanuunkii baa ka tambadiyey miirkii baa ka tegey wa ra'suhu fii xajri imra'atin min ahlihi madaxiisuna waxa uu saaraay bowdada haween ka mida ahalkiisii yani haweentiisii fasaaxat imra'atu min ahlihi waxaa markaa qaylisay haweenay ahalkiisa ka mid a falam yastatic an yarudda calayha shay-an ma uusan karinin awoodna uma yeelan inuu wax ku radiyo haweentaas waaba maqan yahay miirkii baa ka maqan falamaa afaaqa markii uu miirkii ku soo laabtay qaala ana barii'un mima bari'a minhu rasuulu llahi sala alla slam anigu waxaan ka beri ahay wixii rasuulkii allah uu ka beri noqday faina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama bari'a min alsaaliqati waalxaaliqati washaaqa waxa uu leeyahay waxaan beri ka noqday anigu wixii uu rasuulkii ilaahay beri ka noqday rasuulka ilaahay wuxuu beri ka noqday haweenayda saaliqada ah ayib saaliqa saaliqiina waa la mid ninkii hadduu saas yeelo waxaan haweenka u badan nimankiina haddii haweenkii oo kale noqdaan oo sida ay yeelaan ayagana rasuulkii beri buu ka yahay mina saaliqa waa haweentaa aada u baroorata oo qaylada kor u qaada wal xaaliqa ama tinta iska xiirta madaxa iska xiirta jazac iyo naxdin awgeed washaaqati ama abuurkii ay qabtay jeexda ama maskantii jeexda maryihii un ku laabata marka arrinkaasoo dhan marka kabaa'irtuu ka mid yahay mana aha qofka muslimkaa sida uu ku qaabilo masaa'ibta ee wuxuu ku qaabilaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun qofkuna waxa weeyaan wuxuu u dhaxayaa laba un inuu sabro sabra alkiraam iyo in uu sabro ama uu samro suluwa albahaa'im marka hore qofku waa inuu sabraa hadduu sabri waayo qayliyo ugu dambaynta sida bahaa'imtu ay u hilmaanto ilmahooda abaar markay qayliyaan isaguna u hilmaami doonaa u aamusi doonaa marka ima an yasbira sabra alkiraam wa ima an yasluwa suluwa albahaa'im xdثna cبد بن حmayd وإسحاq بن maنsوr alkwsj weeyaan qaal أخbarana jacفr بن cawn jacfar بن cawn بن jacfar almakhزumi min التaaسcة qaal أخbarana أbu cmays وcتبة بن cabdاللaahi بن cتبة cتبة بن cabdاللaahi بن cتبة أbuالcumays alkuufi min الsaaبcة qaala samictu أbaa skrة أبو صخرة وجامع بن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي من الخامسة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وكي عن صومرني يو أبي بردة بن أبي موسى قال لبدا صحي لهن مايا عبد الرحمن بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي من الثالثة وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى فهل لم يرتب علي أبو موسى وأخبرت امرأته أم عبد الله تصيح برنة وأسوق بشيء أوتمد هويني ديسي أم عبد الله تصيح برنة أيضا الله قيلينيسا برور قال ثم أفاق markaas buu miirkii ku soo laabtay qaala alam taclamii miyaadan ogayn haweentiisii ula hadlaaya marka wa kaana yuxadiuhaa iyaduuna xadiidka u hayaa oo uu u sheegayaa ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal ana barii'un miman xalaqa wa salaqa marna salaqa saad waaye marna salaqa waa isla meeshii wa kharaqa ee jaaxa maradii xadaثnii cabdالlahi bn muطiic qaala xadaثna hushaym وhushaym bn bashiir can xusayn wa xusayn bn cabdiraحmaan aلsulami can ciyaad alأshcari waa ciyaad bni camri alأshcari waa صaxaabi weyn isagu ciyaad alأshcari can imraأaةi abi muusa can abi muusa can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala waxadaثaniihi xajaaj bnu shaacir qaala xadaثna cabdالsamad bn cabdاlwaariث قال xadaثnii أbي وcبدالوارث qال xadaثna dاwوd yعna بنa أbي hindin qال xadaثna cاaصم وcاaصم بن سulayman الأحول عن صفان بن محرز صفان بن محرز بن زiyاad الmاziني عن أbي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وxadaثnii الxaسن بن علي الxulواني qال xadaثna cبدالصمد qال أخبرna شعبة عن cبدالملك بن عمyر alcaqadi shalaan soo marnay can ribciyi bni xiraash وربعي بن حراش أبو مريم العبسي مخضرم وأنك لا يري ولقيس بين مون الشيقين ربعي بن حراش waxa uu leeyahay afar nin baan walaalo ku ahayn isagoo iska warramahaya waxaa ugu dadaal badnaa buu leeyahay ama noogu dadaal badnay walaalkay rabiic ibni xiraash isagana ribciy ibni xiraash baa la yidhaha marka waxa uu leeyahay walaalkay markii uu geeriyooday ayaan intaan mare ku daboolnay iyaan qof u dirnay inuu kafan u keeno markuu cabbaar meeshii oolaa buu maradii intuu iska wareejiyey wejiga uu wuxuu yidhi assalaamu calaykum markaasaan ku niri buu leeyahay wacalaykum assalaam axyaatun bacda mowt markaasuu yidhi haa waxaan la kulmay rabbi aan ahayn rabbi caraysan wuxuuna igu qaabilay raxmad iyo rayxaan iyo xariir waxaana sugahaya salaadayda nabigii sala allahu calayhi wasalam ee idedejiya intaasuu yidhi kadibna waa aamusulay waa walaalkiisa rabiic ibni xiraash asagana waxa uu dhihi jiray inaa aan ka arko masiirkayga aakhiro marna afkaygu qosol ma ka rahayo saasuu dhihi jiray marka waxay dhaheen markuu dhintay ayuu dhoolla caddeeyey marka ilaa qabriga laga geliyey waa dhoolla caddaynaya bay dhaheen ribciy ibni xiraash raximahullah beentaa waxay dhaheen weligiis been ma sheegin wuxuu lahaa laba wiil oo xajaaj ibnu yuusuf ku jabhadaysa marka maalin maalmaha ka mid ahay gurigiisii usoo dhuunteen markaasay gurigii soo galeen markaas baa nin arkay markaasuu xajaaj intuu ku orday buu wuxuu yidhi maanta inuu been sheego ribciy baan ku tusahayaah u yeer buu yidhi ee markaad u yeertuu yimaado labadaadii wiil ka waran dheh markaasuu markiiba u yeeray waa soo istaagay wuxuu yidhi labadii wiil oo igu kacsanaay ka waran markaasuu yidhi gurigay jooga markaasuu la yaabay runtiisa iyo runtaasuuna uga weecanayn markaasuu wuxuu yidhi runtaadan ku saamaxay waana saamaxan yihin عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري ليس منا يا كجرتي ولم يقل برئة باب كحقا باب لا يدخل الجنة نمام قال مسلم وحدثنا شيبان بن فروخ وشيبان بن فروخ أبو شيبة الحبطي من العاشرة وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي أبو عبيد الضبعي من العاشرة قال حدثنا مهدي وهو مهدي بن ميمون المعولي مهدي بن ميمون المعولي أبو يحيى البصري من السادسة قال حدثنا واصل الأحدب من السادسة عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة أنه بلغه إن يسوى قارتي حذيفة أن رجلا ينم الحديث شاكذا دتك قاضى أو قاضى مدحضة فقال حذيفة حذيفة مركوه يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة جنة قل مايو نمام هذا القاضي جنة قلمة ومن كبائر الذنوب حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وجرير بن عبد الحميد الضبي, الضبي عن منصور منصور بن المعتمر عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي عن همام بن الحارث بن قيس النخعي قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير نبأوه أها inuu hadalka u qaado amiirka ama ninka madaxda ah qaala fa jaa'a ninkii waa yimaaday xataa jalasa ilaynaa ilaa uu nooga soo fadhiistay faqaala xudayfatu xudayfa marka wuxuu yidhi samictu rasuulu اllahi sala allahu alay wasalam yaquul laa yadkhulu ljannata jannada geli maayo qataatun qataatku waa nammaam حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش قال مسلم وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة وعن أهينا لفدنا حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا من بين مركز إلى ونقص أكفر يستي فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء waxaa lagu yidhi marka ninkaan aad u jeedo suldaanka ayuu arrimo u qaadaa oo uu dadka ka maqlay faqaala xudayfatu iraadata an yusmicahu xudayfa marka wuxuu yidhi isagoo doonaya inuu maqashiiyo xadiidkan samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul laa yadkhulu ljannata qataatun baabka ku xogaa waxa weeyaan ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك وأبو مدرك النخعي عن أبي زرعة وهرم بن عمرو بن جرير البجلي نكاس أبو صحابي عن خراشة بن الحر صحابي بالوشاقي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة سدة لا يكلمهم الله يوم القيامة الله لما الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهذا الرحمدات لكن قف كستوى الله هذا الهيا لكن هذا الرحمدات إلهي كل هذا لما يمنك إلهيا walaa yanduru ilayhim iyadana waa sidoo kale waa nadara raxmatin laakiin wax walba ilaahay waa arkaayo qof walba arkaayo yowma alqiyaama walaa yusakiihim ma tahirahayo oo dunuubtooda ka tahiri maayo oo dunuubtoodu dhabarkay u saaraan walahum cadaabun aliim waxayna leeyihiin cadaab xanuujiya qaala faqara'aha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama abuu dar wuxuu leeyahay markaas xadiidkaas rasuulka ayaa akhriyey halaaa miraarin saddex goor wuxuu rasuulku ahmiyad siinaayo uu saddex goor ku celinayo qaala abuu darin khaabuu wakhasiruu way hoogeen oo way khasaareen man hum yaa rasuulallah waa kuwama kuwaasu qaala almusbilu ninka marada jiida hoosgunti ha noqdo ama qamiis ha noqdo ama bantaluun ha noqdo bantaluunkaana cudur gaara allah leh ama mushkilo gaara u qaba xagga isbaalka lama kala saari karo dadkuna waxay ku magacaabaan surweel surweelna waa un cajamayn sarwaal sarwaalna waa kelima iyaduna la tacriibiyey oo asalkeedu uu ahaa sharwaal sharwaalna waa kelimo farisi ah marka carabtaa sarwaal u bixisay u tacriibisay soomaalidiina carabtii bay ka qaateen markaasay sarwaal dheheen iyaga waxaa muuqatay marka markii ay sarwaalka soomaalidu u bixinayday surwaal waxaysan fahamsanayn sarwaal carabtu waxay dhahdo kaasayna fahamsanayn marka tarjamadii hore baa khaldantay oo lagu tarjumahayay sarwaal sarwaalna waa mucarab min sharwaal sharwaalna waa kelima farisiya ayib sarwaal ama sharwaal waa dhar dadka reer baadiyaho suuriyiinta ama ciraaqiyiinta hadda ay xirtaan awal horena la xiro jiray oo ah bahal macawis u eeg labada lugood jilbaha markii uu gaarona dhuudhuuban inta kalena macawis camalka ah oo dhexda ka xira oo xarig intaa dhexda laga geliyo dulac ah dhexda laga xiro oo macawisoo kale ka ah ilaa jilbaha jilbaha laga bilaabana dhuuqsan bes shakligiisuna waa sidaas magaciisuna waa sidaas laakiin bahalkan yarka aho annaku aan isticmaalno marka surwaal surwaal ama sarwaal midna lama dhihi karo waxaa la yidhaha bantaal ama bantaluun marka laba mushkiladood buu leeyahay mid waxa weeyaan isbaalka lagama saari karo waa mushkilad uu qabo oo uu la dhashay oaan laga daaway karaynin midda labaadna xoogaa wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo wasful cawra dharka la xirto oo cawrada lagu qariyo ama haween ha xirteen ama rag ha xirteen waxaa aasaas u ah an laa yashifa walaa yasifa sida cumar bnu khadaab uu yidhi radi allahu canhu an laa yashifa walaa yasifa an laa yashifa waxa weeyaan dharka aada khafiif u ah saas markii la yidhaahdo qofka cawradeeda loo jeedayo sida haweenka dharka hadda la leeyahay suuqa ayuu ku soo yaacay saas markii la yidhaahdo qofkii cawradiisa loo jeedayo waxaa la yidhaahdaa shafaaf dharka haddii xoogaa laysku dhejiyona waxaa la yidhaahdaa wasaaf waayo ximintii uu suuraynayaa xajmigeedii shafaaf maaho ximintii lama arkaayo laakiin ximintii shakligeedii uu samaynaya khaasatan markii qofku uu fadhiisto oo uu bandaal qabo ama uu rukuuco ama uu sujuudo adinkuba waad aragti wasaaf weeya waxyaala aan la cabiri karin baa muuqanhaya laakiin hadduu ixsaasku bato shayga waxaa dhuma dareenkiisa ma la dareemayo laakiin shakli aan fiicnayn qof walbuu arkahaya inuu ka soo baxayo qofku markuu sujuudsan yahay ama markuu rukuucsan yahay marka labadaas mushkiladoodu buu qabaa oo ah isbaal iyo kownuhu wasaafan labadaas mushkiluu qabaa mushkilo saddexaad baa jirta marka culummadu ay isku hayaan oo ay leeyihiin waa mushkilo iyo ma aha waxay tahay waxay dhaheen culummada gabol waxaa ku jira tashabuh bilkufaar qolana waxay leeyihiin maya kufaar kaliya ma qaadato oo dadkoo dhan baa qaata muslim iyo gaaloba marka xagga tashabuha laguma dhaleecay karay dheheen oo dadka dhan way qaataan qolada dhahaysa marka tashabuh baa ku jira iyagu waxay cuskan yihiin asal ah dharka dadka muslimiinta hadday asal u leeyihiin ictibaar buu leeyahay waana xalaal hadday gaaladu asal u leeyihiinna ictibaar buu leeyahay waana xaaraan hadduu majhuul noqdo oo ah yaa bilaabay ma muslimaa bilaabay mise gaala bilaabay waa xaaraan ay dheheen culmo tashabuh ayuu ku celeeyey waa xaaraan bay dheheen haddii asalkiisu uu majhuul noqdo kan marka waxaa bilaabay gaala bilowda iyagaana samaystay muslin ma samaysan marka khulaasadiisu waxa weeyaan marka qofkaan daruuru u geynay diinkiisa waxaa u roon inuu iska daayo halkaasaan kusoo gabagabeyna ayib ayay u taalla walmannaan ninkaa dadka waxa uu siiyo ku sheegta waxaas baan ku siiyey maalin baan waxaas ku siiyey maalin baan waxaas kuu galay walmunafiqu silcatahu bilxalifi alkaadib iyo ninkii badeecadiisa ku meel mariya dhaar been taasna waa wax masiiba uu yahay wixii alla kuugu talagalaa helaysaa laakiin magaca ilaahay ha ku ihaanaysan وxdثnي abu bkr بن khلاad abu bkr بن khلاad waa mحamed بن khلاad بن kaثيir abu bkri الbاhilي qال xdثna yaحyى وhuو الqطاn qال xdثna سfyاn سfyaankaas waa kuma الthwrي qال xdثna سlayman الأعmش عن سlayman بن mshir الfzاrي min الراabcة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه وننكا aan wax bixinin isagoon ku gallad sheegin wixii aan ku dhihin waxaasan ku siiyey walmunafiqu silcatahu bilxalif ilfaajir iyo ninkaa silcadiisa ku meelmariya dhaar beena oo faajirad ah iyo walmusbilu isaara marada uu hoos ka qaato ninka isbaaliya وxadaثnii bشhr بن khاld qal xadaثna mحamed yعni بn jaعفar عan شhucbةa qala samictu سulaymana bhada الاسناad وqala ثaلaثة la yuklimhm الlah وla yndur ilayhm وla yزkيhm وlhm cdاab أliim baabka ku xikeeya waxa weeya baab minhu xadaثna abu bkr بن abi shaybta qal xadaثna wakiic abu mucaawiyaةa عan الأcmش عan abi xaazim salman الأshjaعي mwlى caزةa عan abi hurayraةa qaal qاl رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم ثلاثة lا يkلمهم الlه يوم القيامة وlا يزkيهiم qال أbو معاaوية وlaa ينظر إلyهiم ayb وlaa ينظر إlayهiم intaasuu ku kordhiyey marka riwaayada wakiic kuma jirto وlaa ينظر ilayhim marka riwaayada wakiic walaa yandur ilayhim kuma jirto laakiin inta kale waa inay iskala mid noqdaan oo marka riwaayada wakiic waxay ahayd alaaatun laa yukalimuhum allahu yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim qaala abuu mucaawiyata walaa yanduru ilayhim walahum cadaabun aliimun shaykun zaanin duq zaani ah oday zaani ah hadda garaab ma laha waa duqoobay shahwadiisii waa soo xirantay acmaashiisii waa soo xirantay zinada maxaa daba dhigay waa markuu masaajid geli lahay qabrina isu diyaari lahay xumi ku jirta buu marka ku mutay cadaabka wa malikun kadaab iyo nin madax ah oo beenaale ah beenta ama maal baa lagu goobaa ama jaah baa lagu goobaa qof un maal ka maqan yahay ama jaah ka maqan yahay yaa dhici karta inuu is yidhaahdo amay beentu wax un kuu kordhidaa laakiin ninkaan saqfigii u sarreeyey maal ama jaah hadduu joogo maxaa beenta ku kallifay waa xumo ku jirta uu ku mutay cadaab wa caa'inun mustakbir iyo faqiir isla weyn maxaa isla weyni keena waxba ma haysto waa xumo ku jirta asagana حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر قال أبو هريرة ويانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قيب قالوا ويانا رجل على فضل ماء وأن كرتاغا بيزيادة كأحاجديس bilfalaati meel baadiya yamnacuhu min ibni sabiil wuxuuna biyahaas u diidahayaa musaafirka wuu u diidahayaa isaga markaas danu kama hayso musaafir u baahan iyoana jira biyo kale aan helayn waa u diiday ninkaas waa marka kabaa'iru ku jira wa rajulun baayaca rajulan silcatan bacda alcasr iyo nin ka iibsaday nin badeeco bacda alcasr casr kadib faxalafa lahu ninkii uu ka iibinayo wuxuu ugu dhaaranhayaa billaahi allah la akhadahaa bikada wakada inuu asagu ku soo iibsaday intaa iyo intaas intaa iyo intaas baan ku dhaartay allah inaan ku soo iibiyey anigu aan boqol ku soo iibiye boqol iyo konton iga sii buu leeyahay bacda casrna waa waqti aada u wanaagsan oo dadkii hore ay masaajidda laasimi jireen markii isagiina intuu masaajiddii ka baxay uu beec xun dhex taagan yahay fa sadaqahu isagiina waa u rumeeyey wa huwa calaa kayri daalika arrinkuna sidaa ma ah isaguna arrinkaas waxaan ahayn ayuu ku sugan yahay oo intaa kuma soo iibin wa rajulun baayaca imaaman iyo nin nin madaxa bayco la galay laa yubaayichu ilaa lidunyaa baycadanaa lala geli maayo waxaan adduunyo ahayn ula geli maayo wuxuu gacanta u gelinayaa adduunyo dhalaalkeed xoogaa ama ka heshaa xoogaa dollar ama ka heshaa marka baycada waxaa loogu talagalaa aslan iyo madaxtinimada diin in lagu hago marka ninkan waxaa laga doonahayey inuu ilaahay daraaddiis baycada ula galo ee mar haddii uu la gala marka aada xoogaa dhaqaala ka heshi isagana kabaa'ir buu ku jiraa fain acطaahu minhaa adduunyadii haddii uu wax ka siiyo wafaa baycadii uu la galay waa u oofin maamulkiisina waa ogolaan wain lam yucطi hadduuna siinin minhaa adduunyadii una waxba ka siinina lam yafi u oofi maayo waa ka baxaya waa kusoo jabhadaynaya isagana kabaa'ir buu ku jira xadaثanii زuhayr bnu xarbin qaala xadaثanaa jariir qaala muslim وxadثna سcيid بن cmri wa سcيid بن cmri بن سhل أbو cثmaan الكوفي min الcاaشhرة الأشcثي أشcث بن qays buu galaa ninkaa taqaaniin qaala أخbarnaa cbhr cabhr بن الqاsم الزubaydي kilaaهmaa waayo عن الأcmشh بhda الإسناaد mثlh غyr أna fي xadيiثi jrيir وrجل saawama rajulan bisilcati nin nin kala gorgortamay badeeco ee markaas dhaar beena ugu maray waxadaanii camru nin inaaqidu qaala xadaanaa sufyaan بن عyyn wy عن cمr waa بن dيnاr عن أbي صاaلح عن أbي هريرةa qاaل أbو هريرة urاahu عن أbي هريرةa أbو صاaلح wuxuu leeyahay marka uraahu marفوuca waxaan arkaa inuu marفوuc yahay xadiidkaas waa abu hurayra sheegahayo qaala النabiyu slى الlaه عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكي ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف ننك دارتي على يمين دار بعد صلاة العصر على مال مال كدارتي فاختطأه مال كين قوستي وباقي حديثه نحو حديث الأعمش على مال مسلم مال مسلم faاqtadacahu goostay wa baaqi xadiiثihi ayb wa baaqi xadiiثihi yuu u laabanaya damiirkaas wa baaqi xadiiثi camrin weeyaan maxaa yeela camri abu saalix wax ka wariyey acmashna abu saalix wax ka wariyey marka xadiidu camrin wuxuu la mid yahay naxwa xadiidi alacmash baabka ku xiga man qatala nafsahu weeyaan xadaana abu bakr bn abi shaybata abu saciidin alashaj wa cabdullahi bn saciid bn xuseyn alashaj min alcaashirati qaala xadaana qaala abu bakr iyo abu saciidka weeyaan xadaana wakiicun can ilacmash can abi saalix can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala alla alay slam man qatala nafsah ninkii dila nafsadiisa bixadiidatin bir fa xadiidatuhu birtiisu fii yadihi gacantiisay ku sugan tahay yatawaja'u bihaa fii batnihi wuxuu ku jeexahayaa bihaa xadiidadaas fii batnihi calooshiisa fii naari jahannam isagoo jahannamo dhex jooga khaalidan isagoo ku waarahay mukhalladan fiiha lagu waarinayo abadan weligeed kii bir isgeliya maalinka isdila oo kayfiyadaas isu dila waman shariba summan ninkii sun caba faqatala nafsah nafsadiisa dila fahuwa yataxasaahu fii naari jahannam fahuwa isagu taxasaahu wuxuu kabaysanayaa suntii fii naari jahannama jahannama naarteedii khaalidan isagoo ku waarahaya mukhalladan fiiha laguna waarinayo abadan weligiisa waman taraddaa min jabal ninkii iska soo tuura buur ama guri intaasoo dabaq ah faqatala nafsahu nafsadiisa dila fahuwa yatarajaa yataraddaa fii naari jahannam isagana wuxuu ku hoobanayaa naartii jahannama khaalidan isagoo ku waarahaya mukhalladan fiihaa laguna waarinhayo abadan weligiisa marka saddex kayfiyadood ayuu xadiidku sheegay oo kollay berigaas dadku ay isku dili jireen marka biayi dariiqa ha isku dila ninkii isdila sidaas buu la kulmahayaa yowmu alqiyaama wuxuu isku dilay baana lagu cuquubeynhayaa marka nusuusta sharciga qofku waa inuu aada ugu fiirsadaa ee isaga afkaartiisa iyo qanaacaadkiisu waxba ku tari mayso qofku naska sharciga inuu qofku intuu aada u fahmo uu ku dhaqmo ayaa wax ku taraysa وxadaثnii زuhayr بن xرbi qala xadaثna jrيir qala وxadaثna سacيid بن cmri alأshcaثiy qala xadaثna cbثr qala msلm xadaثnii yaحya بن xabيib alxaariثiy qala xadaثna abu khaalid abu cثmaan khaalid n بn اxaariث min ahaamina weeyaan xadaثna khaalid yni bn اxaariث qala xadaثna شhucbaة kulhm bhada اsnaad mlh وفي rواaية شعبة عن سليمان سمعت ذكوان meeشha ka ahayd أbو صاaلح ayuu ذكوان ka sheegay magaciisuu sheegay marka xadيiثkan waxa uu tilmaamaya waad u jeediin waxaa dhici karta dadka gobol inay dhahaan marka khاaldan مkhلda أbada waa maxay ninka miya gaal ah maya gaal ma aha marka khاaldan مkhلdan waxaa xadiidka macnihiis uu yahay muddo dheer buu ku jirahayaa weya ee yacni weligii sida gaaladu ayna uga soo baxin uga soo bixi maayo ma aha tacbiirkana carabtu sidaas bay u isticmaashaa oo ninka madaxda maalan markay u ducaynayan waxay dhahaan khallada allaahu mulkaka waxaan dhici karta dhowr sano inuu hayo marka ulajeedada waxa weeyaan marka wakti dheer ay dhici karto dadka naarta ka soo baxaya dadka ugu dambeeyaba inuu noqdo isaga هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم